بsم الlh الرحmn الرaحيم alحamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين amا bعd qal الإmam الbخariي رaximh الlه taعaalى bab lزwjika عalayka xaq lزawjika adiga زawjkaaga calayka xaqun korkaaga xaq ayuu ku leeyahay yanii ninkii baa laga hadlaya waxaa laleeyahay xaaskaaga xaq bay korkaaga ku leedahay markuu ka soo baxay mucaasharadii ragga wixii naaguhu waxa ku waajibka ah inay ragga kula macaamisho oo xuquuqdiisa inay ilaaliso markuu ka soo hadlay ayuu halkan wuxuu ka gelayaa waxa ninka laga rabo oo naagtiisu ay ku leedahay qalahu abu juxayfata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam xadiidkii salmaan iyo abudardaa qisadii ku saabsanayd markuu damcay inuu tukado waatii uu salmaan yidhi seexo ina lizawjika calayka xaq wa ina lizawrika calayka xaq waatii markasaa u tilmaamay xadiidkaasu ishaara ayb wuxuuna nagu soo maray kitaabu الsiyaam qال xdثna mحmed بن mqاtل qال أخbarna cbdاللahi whuwa بن المbاarك qال أخbarna الأwزاaعي whuwa cbdالرحمن بن cmr الأwزاaعي imam أhli شham qال xdثnii yaحyى بن أbي kaثيir qال xdثnii أbو سلمة بن cbdالرحمن qال xdثnii cbdاللahi بن cmr بن الcاaص qال qاla رasuul الlahi slى الlه عليه وsلم yا cbdالله alam ukbar miyaan la ii sheegin annaka tasuumu nahaara maalinkii inaad soontid wa taquumu leyla habeenkiina aada istaagtid qultu balaa yaa rasuula allah waxaan idhi haa rasuul allow qaala falaa tafcal ha samaynin sidaas sum wa afqir soon afurna wa qum istaag oo qiyaamuleyl sameey habeenkii wanam seexo faina lijasadika jirkaaga calayka xaqan xaq ayaa ku sugan korkaaga ayb ugu sugan faina lijasadika jirkaaga wuxuu leeyahay calayka adiga korkaaga uu ku leeyahay xaqan xaq wa ina licaynika ishaadana calayka xaqan xaq ayay korkaaga ku leedahay wa ina lisawjika calayka xaqan zawjkaaguna korkaaga xaq ayuu ku leeyahay tarjamadii xadiidka marka meeshaas ayay iska mudaabaqeynayaan oo iska daboolayaan ayb ibnu bataal marka wuxuu yidhi bukhaari markuu baababkii hore ku sheegay xaqu zawji cala azawja dakara fii hada cagsahu meeshaan cagsigii ayuu ku sheegay wa annahu laa yanbagii lahu an yujhida nafsahu fi lcibaadati xataa yadcufa can ilqiyaami bixaqiha min jimaacin waiktisaabin marka ma haboona buu leeyahay in cibaadadii intuu isku dhabar jebiyo uu ka daciifo naagtii xaqeeda ee jimaac iyo kasab waxyaabahaas ah culummadu marka waxay isku khilaafeen buu yihi wاkhtalafa alculamaau fii man kafa can jimaaci zawjatihi ninkii iska dhaafo naagtiisa inuu jimaaco faqaala maalikun in kaana bigayri daruuratin ulsima bih haddii wax daruuro ah aanay jirin waa lagu laasiminayaa ayb aw yufaraqa baynahumaa aw yufaraqu baynahumaa ama waa la kala geynayaa ayb imaam axmedna sidoo kale uu ku tegey shaaficiyadana waxaa mashhuur agtooda ka ah annahu laa yajibu calayhi waxay leeyihin wax jimaaca isaga waajibkuma ah nikaaxi marka amaradiis maxay tahay ayaga waxay leeyihin naagta xuquuqdeeda ka mid ma ahan jimaaca saa darteed haddii uu ka tago ounan jimaacin waxba wax waajibo uu ka tegay ma leh marka waxaa laga rabaa warkaas marka wuxuu noqonayaa badar iyo biyo iyo baad iyo jiif bis waxaas marka ma iilaaga macnihiisu muxuu yahay maa macna aliilaa leanna waxaa la yihi afar bilood ninku haddii uu naagtiisa uu ka dhaarto hala sugo afar bilood hadday afar dhammaatana ama fur ama hayso maxaa keenaya jimaac la-aanta way wax kale ma ah ayb ayb ayb marka wuxuu leeyahay xadiidka marka naagtu inay xaq leedahay buu tilmaamay xuquuqdaasna waxaa ka mida mucaasharada la dhaqan wanaagsan ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha naagtu waa mas-uul la raaciyey ninkeeda gurigiisa qال xdثna cbdاn whو cbdاللh بن cثman أbو cبdالرحمن الmrwزي qال أخبrna cبdاللhi hو بن المbارك qال أخبrna موسى بن cقبة whو صاaحب المغازي عن نافع عن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qال كلكم راaع وكلكم mسؤول عن رacيته والأmير راaع والرجل راaع على أهلi bيته والمرأة راacية على bيت زوجها وولده fkulkm raacin wkulkm mas-uulu can raciyatih ayb baabu qowli اllahi tacaalى alrijaalu qawaamuuna calى الnisaa nimanku waa kuwo mas-uul u ah oo u taagan naagaha korkooda kuwo ku qumo oo awood ku leh weeyaan ayb qال xdثna khالد بن mkلd wهو الqطwاني أbوالhyثم qال xdثna سlayman qال xdثnii xmayd ayb عn أنس رadي الlه عnه qاal آlىa رasuul الlahi sl اه عl sلم nebigu waa dhaartay min nisaa'ihi naagihiisuu ka dhaartay شhهرا bil waqacada wuxuu fadhiistay fii mashrubaةi qol oo sareeyo oo jaranjaro leh oo lahu isaga u sugnaaday fanasala waa soo degay litiscin wacishriin labaatan iyo sagaal markay ahayd faqiila yaa rasuula allah waxaa lagu yihi rasuul allow inaka aalayta shahran bil ayaad dhaaratay qaala ina shahra tiscun wacishruun bishu waa sagaal iyo labaatan ayb xadiidkan iyo tarjamada tarjamada waa arijaalu qawaamuuna in lagu fasiro marka tarjamada iyo xadiidkan say isku mudaabaqeynayaan waxay isku mudaabaqeynayaan aayadda sii wad arijaalu qawaamuuna calى الnisaaءi bima fadala allahu bacdahum calى bacdi wbima anfaquu min amwaalihim faالصaalixaatu qaanitaat xaafidaat lilgayb bima xafida اllah wاllatii takhaafuuna nushuusahuna faciduuhuna wahjuruuhuna fi lmadaajic waa kaas marka wahjuruuhunna fi lmadaajici nebigu bil ayuu uga tegay gogasha ayb tarjamada marka waxayna kutusee taasi mar haddii uu bil gogasha uu kaga tegay in iyaga marka canaan looga dhigaayo qofka wax canaantana waa qofka talada isaga gacanta ku haayan ayb marka xadiidka iyoiyo aayadda sidaasay isku mudaabaqeynayaan wuxuu yihi wbisiyaaqi اlآayaةi tadharu muطaabaqaة الtarjamati لأna اlmuraada minha qowluhu tacaalى faciduuhuna wahjuruuhuna fi اlmadaajici fahuwa اladii yuطaabiqu qowlahu ala الnabiyu sal اه ly slm min nisaa'ihi shahrا لأna muqtadaahu anahu hajarahuna wkhafiya dalika kulh calى اlsmaaciiliyi ismaaciil waa ka qarsoonaatay faqaala lam yatadix lii dukulu hada اlxadiidi fi hada اlbaab walaa tafsiru اlaayaةi alatii dakaraha aayaddana tafsiir uma aha baabkanna xadiidkan soo gelidiisu ima cad u yiri laakiin waa iska caddahay aayadda marka la dhammaystiro wahjuruuhuna fi اlmadaajici iyo xadiidka iskeenayo ayb baabu hijraة الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama nisaaءahu fii gayri buyuutihina baabu bayaani hijrati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga hijradiisii iyo ka tegistii uu ka tagay nisaa'ahu naagihiisa fii gayri buyuutihina gurigooda meelaan ahayn uu kaga hijrooday uu ka aaday yani guriga dhexdiisa kagama hijroonine waa ka tegey gurigii wayudkaru waxaa la sheegayaa buu yihi can mucaawiyata bni xaydata mucaawiyat bnu xaydata alqushayri rafcuhu xadiidkan uu kor yeelay walaa tahjar ilaa fi lbeyt walaa tahjara oo anlaa tahjara inaadan ka tegin oo aadan ka hijroonin naagta ilaa fi lbeyti guriga dhexdiisa inaad uga hijroonaysa maahane yani haddaad ka tegaysid oo rabto inaad canaanato guriga ha ka bixin adoo guriga joogo ka jeeso macnaha marka saas ka wadaa ayb wاlأwalu asaxu midda horaana saxiixnimo badan oo ta nebigu uu sameeyey yani tarjamadan macnaheedo dhan waxa ay tahay bukhaari wuxuu rabaa inuu yidhaha culammada qaar baa waxay ku qeydeen aayadda wahjuruuhuna fi lmadaajici xadiidkan mucaawiyat bnu xayda oo isagu tilmaamayo haddii aad rabto inaad naagta ka hijrooto guriga dhexdiisa uga hijroo laakiin guriga ha ka bixin intaad gurigii ka tagto meel kale ha ka aadin adoo markaa hijro iyo wax ka wado sidaasuu rabaa macnaha xadiidka mucaawiyat bnu xayda sidaasuu sheega bukhaari marka wuxuu leeyahay maya xadiidkaas waxaa ka xoog badan midkan oo nebiguba uu naagihiisii ka hijrooday khaarij albeytna oo uga hijrooday oo guryahoodii dhammaa waa ka tegey keligiisuu qol degay nebiga sal alla ly slam marka mar haddii nebigu uu sameeyey sidaas de gurigana waa lagu dhex hijroon karaa bannaankana waa lagu hijroon karaa ayb intaas ka rabaa wayudkaru siiqatu tamriidkaasna wuxuu rabaa marka uu u keensaday inuu mas'alada sidaan xadiidkan uu sheegayo inaynan ahayn inuu baraarujiyo marka tadciif oo kale weeyaan ayb marka waa la jamcin karaa laakiin ayb labadooda ayb oo qofkii in sidaanna ay uu yeeli karo haddii guriga dhexdiisu aynan macno samaynayninna awalba maslaxaa laga rabay inuu ka bixi karo guriga ayb adba marka intay maslaxada lagu taxqiijin kara ayb qaala xadaanaa abu caasim wahuwa nabiil adxaak bnu makhlad can ibni jurayjin xaa waxadaanii moxamed bnu muqaatil qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa bnu jurayj sanadkan dambena waa naasil midka horena waa caali ayb qال أخبرني يحyى بن عبد الله بن صyفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحاrث أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم xلف nebigu wou dhaartay laa ydخل عalى bعضi أhlihi inuunan u gelaynin شhهرا bl falama maضىa تiسcaة وعiشhruuنa يوما غadىa عalayhina waa kusoo jermaaday أw raaxa ama waa kusoo caraabay faqiila lahu yaa nabiy allah xalafta waad dhaaratay anlaa tadkula calayhina shahran bil inaadan u gelin qaala ina shahra yakuunu tiscata wacishriina yowman bishu sagaal iyo labaatan maalmood ayay noqotaa qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaanaa marwaan bnu mucaawiyata wahuwa alfazaariyu qala xadaanaa abu yacfuur abu yacfuur alasqar weeyaan midkan magaciisa cabdiraxmaan ibnu cubayd ayaa la yidhaha wahuwa hiqatun bukhaari meeshaan keliya buu ku leeyahay iyo leylat اlqadriga meelaan kusoo dhaafnay meelahaasna abuduxaa ayuu ka warinayey meeshaanna sidoo kale ayb cikrimahana marka cikrimatu bnu cabdiraxmaan bni alxaaris ibni hishaam ibni almugiira waxuu la dhashay abu bakr bnu cabdiraxmaan ayuu la dhashay oo alfuqahaau sabca ka mid ah ayb cikrimahan marka bukhaari meeshan keliya ayuu ku leeyahay kitaabu siyaamna waa uga soo saaray can abi caasimin waxdahu bihi ayb qaala tadaakarnaa cinda abi duxaa abuduxaa agtiisa ayaan wax ku mudaakaraynay cilmi ayaan isku sheeg sheegnay faqaala xadaanaa bnu cabaas qaala asbaxnaa yowman maalin ayaan soo waabariisanay wanisaau nabiyi sal l slam yabkiin yabkiina naagihii nebigana ay oynayaan cinda kulli imra'atin minhunna ahluhaa mid kastoo naagaha ka midana agteeda waxaa ahaaday dadkeedii dadkeedaa la joogeen fakharajtu ila almasjidi ayaan u baxay faidaa huwa mal-aanu waaba mid buuxo min annaasi dad ayuu ka buuxaa fajaءa cmar bn الkhطاab fasacida ilى الnabiyi sal ا ly slama nebiga ayuu u koray wahuwa fii gurfati lahu isagoo marka qol fadhiyo uu leeyahay nebiga faslma falam yujibhu axadu waa salaame cidna ma ajiibin yani isti'daan waay faslamadan isti'daan buu weydiistay waa aamusay nebiga waa tii shalay aan soo marayni faslma bimacnaa ista'dana ثuma slma falam yujibhu axadu ثuma slma falam yujibhu axadu fanaadaahu fadakla calى الnabiyi sal ا ly slama faqaala aطalaqta nisaءaka naagahaagii miyaad furtay faqaala laa maya walaakin aalaytu waan dhaartay minhuna iyagaan ka dhaartay shahran bil famakata tisca وacishriina ثuma dakla calى nisaa'ihi intaan oo dhan marka wuxuu u keenayaa nebigu inuu hijro naagihiisa sameeyey gurigiisa meel ka baxsan baabu maa yukrahu min darbi الnisaa baabu bayaani maa kii cadayntiisiibu u baab yahay yukrahu la nacaayo oo min darbi الnisaai naagaha garaacistooda ah yani in naagaha la garaaco cidda la nacaayo oo akhyaar maaha ninka naagaha tumo oo naagaha garaaco wa qowli اllaahi tacaala ee alla qowlkiisa wadribuuhunna garaaca de qowlullaahi wadribuuhunna waay isagana hadda wuxuu leeyahay in la garaaco waa la kahday say noqonee marka de in la garaaco waa la kahday marka la leeyahy garaacis fool xun waa la garaaci karaa iyo marka la leeyahayna waa wax aan waxba ka dhibayninoo iyada un lays leeyahay war ninkan heer ou gacan kuu qaadaad gaartay hays dhahdo lays leeyahay iyada in wax lagu toosiyo maahan waxna laguma toosin karo waa ha xanuunsato ee ha toosto maahan waxaa wax loogu toosin karaa keliya in naagtu ay istiraahdo war hoosaad u dhacday sharaftaadii waa ebir heer gacan laguu qaadaa gaartay bal inay saa isku ciisho ay darban marka wadribuuhunadou fasiraa marka ay darban garaacis hayra mubarixin mid korka jirka calaamad u yeelaysa ama bararinaysa aan ahayn ayb yani qofkii in marka korka wax barariyo ama calaamad u yeelo ayaa la diidaya inuu inta ul u qaato madaxa ka jebiyo lafaha ka jejabsho oo ninkii haddana uu iyadii haddana qaado uu yidhaahdo warbal ha la daaweeyo caad soo maahan marka isagu halleeyey oo qaabdarro u halleeyey ayb dadka qaarkoodna yacnii qaabdarrada meesha ay ka gaaraan yani wuxuu leeyahay naagtan haddaan la tumin maba tooseysa iyadaaba tumista rabtou leeyahay qof weyn marka uu dadkeeda ka soo watay oo yacnii ilmo u dhalayso dad bani aadana dhalayso yani isaga waxaa laga rabaa wacaashiruuhuna bilmacruuf fain karihtumuuhuna facasaa an takrahuu shay-an wayajcal allahu fiihi khayra kaiira ayb ayb qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf wahuwa alfiryaabiyu qaala xadaanaa sufyaan wahuwa athawriyu can hishaami can abiihi can cabdillaahi bni zamcata can inabiyi sal ly slama qaal laa yajlid axadukum midkiin younan jeedlin oo karbaashin imra'atahu xaaskiisa jalda alcabdi addoonka sida loo jeedlo oo kale loo karbaasho yacni jaldan mila jaldi alcabdi saas oo yani addoonka sida loo tumo oo kale ha u tuminina uma yujaamicuhaa dabadeed marka wula waa jimaacayaa oo waa la galmoonayaa fii aakhiri اlyowmi maalinta aakhirkeeda gelinka dambena waa la macaamilayaa ayb ceeb marka gelinka horena waa tumayaa gelinka dambena waa la macaamiloona mar de qofka haddii lala macaamiloodana oo galmo iyo jimaac iyo uu ka rabo qofku waa qofay isku fiican yihiin oo macaamilo mucaasharo fiican ay ka dhaxayso laakiin isagiina ceebay ku tahay iyadii laftirkeediina nafteedu ma siinayso nin maalintiina garaacayo ayb uma yujaamicuhaa fi aakhiri اlyowm ayb marka wuxuu leeyahay fi اlxadiidi jawaazu taأdiibi الraqiiqi bidarbi shadiid wاliimaau ilaa jawaazi darbi الnisaai duuna dalika xadiidka waxaa laga qaadanayaa addoomaha iyo kale in la edbin karo mararka qaar laguna edbin karo garaacis xoogaa xanuun leh ayb naagahana biliimaa waxaa looga fahmayaa naagahana in la garaaci karo laakin duuna dalika waxaas wax ka yar haddii ay mutaysato waa darban hayra mubarix wa fii siyaaqihi xadiidka waxaa ku jirtoo kale istibcaadu wuquuci اlamrayni min alcaaqili yacnii qof caqli leh inay labadan arrin ka dhacdo tumis iyo jimaac inuu isugu daro haweentiina ou la xiriir la yeesho ou garaacana qof caaqila kama suurtoodo ayb an yubaaliga fii darbi imra'atihi uma yujaamicahaa min baqiyati yowmihi ow leylatihi wاlmujaamacatu aw اlmudaajacatu inamaa tustaxsanu maca mayli الnafsi wاragbati fi اlcishrati wاlmajluudu gaaliba yanfiru miman jaladahu mucaamaladana de waxay rabtaa dad isku fiican oo isu niyad fiican oo yani waxyaabahaas laakiin dad qalbigoodu isdiidayo mucaamalada dhex marayso wax lagu degi kara maahaayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa tudiicu lmar'atu naagta ma adeecayso zawjahaa ninkeeda fii macsiyatin macsi maku adeecayso naagta ninka ha ka dambaysaa leeyidhi macsi ka waran laakiin maya ramadaan uu yidhi cunto ii kari ma jirto ma yeelayso iyadoo xayd qabto ayuu rabaa inuu u tago ama inuu gadaal ka isticmaalo maya mwaad diidaysaa maku adeecayso waxaas oo kale lanna waa macsi ayb qال xdثna khلاad بن يحyى qال xdثna إbrاhيم بن ناaفع عن الxسن هو بن مسلم عن صفyة عن عائشة صفyة بنت شhيبة عن عائشhaةa أنa امرأة naag min الأنصاaر أنصاar ka mida زawجت بinتahaa gabadheeday nink nin u guurisay iyadaa nikaaxday ma aha oo nikaax la baashirtay maaha yaعnي nin bay siisay fatamacada waxaa dhacdhacay shacru ra'sihaa madaxeeda tintii tintiisa gabadhii madaxeeda tintii ku taallay ayaa dhacdhacday go-go'day fajaءat ilى الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam nabigay u timid fadakarad dalika lahu kaagaabay u sheegtay faqaalat waxay tidhi ina zawjahaa ninkeeda amaranii wuxuu i amray an asila fii shacarihaa tinteeda inaan tin ku kabo yani waa baaruukada meeshan marka baaruukada tinta oo masnuuca ah ee yacni timaha lagu kabo dadka aan timaha lahayn oo kale yacni tin kale oo tin artificiala in marka lagu dhejiyo madaxi oo sidii qof tin badan oo kale loogu maleeyo waa waxaan baruukada la dhaho ninkeedaa sidaas rabo faqaala waxau yihi nabiga laa maya inahu qad lucina waa la lacnaday almuwasilaati naagaha timahooda yacni naagaha timaha timaha ku dhejiyo ayb waa la lacnaday ayb waxaa laga qaadanayaa marka de macsi inaan xataa ninku hadduu rabo inaan la yeelaynin ayb naaguhu marka ninkayga isugu qurxinaa iyo maya wixii sharcigu uu ogolaaday iyay isugu qurxin kartaa wixii ka baxsan laakiin maya ayb ayb oo waxyaabahan marka ilaahay khalqigiisa lagu bedelo ilkaha la qoraayo iyo kale iyo timahan oo la xiiraayo baararka iyo jirka wax lagu qorqoraayo iyo iscadaynta la iscadaynayo jirka la hoolayo ayb oo naagta yacni ay yacni ninaan isugu qurxinayaa waxaas qurux ka raaci maysa ayb korkii dhammaay baa caag noqonaya midabka ilaahay korka oo u yeelay cajiib ama ha madoobaado ama ha caddaado waa yaa wax cajiib leh waxyaabo aan la fahmaynin ayaa ku jiro maqaarka oo qoraxdaanu iska celinaa waxaan hawada iyo uga imaanayo ayuu iska celinaa maqaarka wax badanuu ilaahay awood u siiye nacam awooddii baa marka la baabi'inaa la baabi'inaa la baabi'inayaa nacam ayb intaas marka waxaasaa la raadinaa caddaan ilaahay wuxuu yidhi haadaa khalqullaahi faarunii maada khalaqa aladiina min duuni abuurista ilaahay waa tanaaye bal ilaahay ka soka waxay abuuri karaan ii sheeg bal car midabkaas madow hal abuuro waa kaasaan dadka marka ninba caqliyad gaara ku jirto bacdi naas oo dadkan madmadoow ah iyaguna midabkan madowga ayaa ay aad ugu tacasubayaan oo qaarkood waxay leeyihin madowgu asaa asal ahayba nebi aadam waa madoobaay cadaan cadaan yani cadaanku waa shaydaannimo waxaasay dhahayaan dadka cad waa shayaadiinay leeyihiin dadka madoobaa asalkii dadka madooba ah o dhan marka madowna shaydaan laguma noqdo cadaanna laguma noqdee wixii qofka alla uu u abuuray waa fiican yahay nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi ina khalqa allaahi kullahu xasan abuurista alle kulligeed waa wanaagsan tahay marka naagtu inay jiro u gasho oo jirkeeda u fiiqdo oo ninaan isugu qurxinayaa saa i amro xataa hadduu amro maaha in la yeelo ayb baabun ayadaa kani baabun baab weeyaan ayb wain imra'atu khaafat min baclihaa nushuuzan aw icraadaa ayb wain imra'atun haweeney haddii khaafad ay cabsato ay yani ka ka baqdo min baclihaa ninkeeda xaggiisa nushuusan madaxtaag ay uga cabsato aw icraadan ama ka jeedsasho uu ka jeesanayo oo istiraada war ninkii kuma rabo waa ku amau ku furaa inay la heshiisa dhib ma laha oo intay wax xaqeeda ka mida ka tanaasusho iska kay qab ay tiraahda sidaas marka ayb qaala xadaثana bnu salaam wahuwa moxamed bnu salaam albikandiyu qaala akbaranaa abu mucaawiyata wahuwa dariir can hishaami can abihi can caaishaةa radia اllahu canha wain imra'atun khaafat min baclihaa nushuusan aw icraadaa qaalat waxay tidhi hiya almar'atu waa naagta takuunu cinda arajuli nin agtiisa ayay ahaanaysaa laa yastakhiru minhaa ka badsan maayo xaggeeda yacni ma rabo fa yuriidu talaaqahaa furiinkeeda ayuu rabaa wayatasawaju gayrahaa buu guursanayaa taquulu lahu waxay ku dhahaysaa amsiknii iska kay hayso walaa tudalliqnii ha ifurin uma tasawaj hayrii hayrkay guurso haddaad doonto naag kale haddaad doonto guurso aniga hay furin waxaa laga yaabaa mujtamaceenoo kale in naagta haddii la furo ay garoob noqoto mujtamaceenna cid guursata ma weyneysa waa in la iska guursadaa badanaa garoobka laakiin mujtamacaadka qaarkood naag la furay ama laga dhintay shibhi mustaxiil waa inay nin hesho ayb mujtamacaadka qaarkood saas waa hindida iyo bakistaanka iyo naagta haddii ama laga dhinto ama la furo meeshaasa ugu dambeyso nin dambe ayb labaatan iyadoo jirta haddii la furo waa u dhammaatay guur ma helayso suuriyadan saas waa shaam dhulkan shaam ayb naagta haddii la furo bisma nin dambe lagama yaabo inay kub ka siiso ayb marka waxaa laga yaabaa marka de murug iyo dhibaato iyo dadku haddana sidaan oo kale isuguma dhex jiraan ummadaha oo hadda inta waxaa laga yaabaa naagtu hadday xataa guur weyso wax dhaqaaleeya inaysa iska weynin oo dadkeeda qaraabadeeda iyo waxaas meelahaas kale ummadahan waxaas male nin walba isagaa shaqaysto nin walba isaga isdabaro marka naagtii nolosha ku adkaanaysa marka waxaa laga yaabaa annaga inaan isleenahay yani naagtani maxaa ka keenayo inay ninkan la heshiiso oo xaqeedii qaar ka tagto iyo waxa ka keenayda waxyaabahaas oo kalea ka keeni karaan inay guur hadhow aanay helaynin iyo wax lamidka ayb markaa uma tasawaj hayrii hayrkay guurso fa anta fii xillin fa anta adigu fii xillin midaad midaan u dhaafayaa tahay oon xalaal uga dhigay min annafaqati calaya nafaqadaydii walqismati lii iyo qeybtii aniga tookadii aada isii lahayd ama tookadii bay ka tegaysaa ay iska ridaysaa say ku heshiiyaan hadba fadalika qowluhu tacaala falaa junaaxa calayhima an yasaalaxaa baynahumaa sulxa wasulxu khayr saas waay marka aayadda marka macnaheedu waa sidaas ayb ayb markaa halkan wuxuu yihi wakhtalafa asalafu fima idaa taraadayaa calaa an laa qismata lahaa hal lahaa an tarjica fii dalika waa heshiiyeen waxay ku heshiiyeen in ninkaani qis- naagtani qismadeeda iyo qeybtii ninka tookadii ay ku lahayd waa kuu dhaafay tiri meeshaad doonta la aad adiga iska kay qab ma leedahay marka fahal lahaa an tarjica fii daalika waa ka laabtay inay dhahdo ani waa rabaa tookadeyda faqaala athawriyu washaaficiyu waaxmedu waأkrajahu الbayhaqiyu can caliyin ayuu ka soo saaray waxakaahu bnu اlmundir can cabiidata bni camri waibraahiima wamujaahid wagayrihim in rajacat facalayhi an yaqsima laha ayb haddii ay tiraahdo aniga maya wixii hore heshiiskii waa ka baxay habeenkeygaan rabaa inaa ila soo seexato waa qasab inuu la soo seexdo marka wain shaa wixii hore lak lama qalaynayo ogood heshiisay ku dhaceene waa fi lmustaqbal wain shaaa haddii uu doonana faaraqaha waa ka tega waa iska fura hadduu diido wacan ilxasan laysa laha an tanquda xasanulbasri wuxuu yihi ma burin karto heshiisku soo u dhacay waay wa huwa qiyaasu qowli malik fi lindaari iyo wlcaariyati baabu lcazli casligiibu u baab yahay casliga waxaa la yidhaha ninka shahwada inuu ku daadiyo banaanka farjiga banaankiisa inuu ku daadiyo si naagta aynan u uuraysanin asbaabta marka casliga ka keenaysayna dadkaas waxay ahayd dhowr sababood sabab waxay noqon kartaa ilmihiisu inaynan addoomo noqonin maalan nin xor ah ayaa naag xor ah guursan waayey oo maalan awood uma laha waman lam yastatic minkum dowlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat fa mimaa malakat aymaanukum sow lama dhihin ninka haddii naag xora uunan guursan karin addoon inuu guursadaa u bannaan ee addoonta maxay ku sameynaa ku dhowrsanaan hadday udha hadday inta uur yeelato ee ilmo u dhashana ilmihiisu addoomanay noqonaya ninka naagta iska lahaa ilmaha yeelanaya ma raba marka saas in ilmi ilmihiisu ay addoomo noqdaan waxa u baahanaa marka inuu casli sameeyo markay shahwada kasoo dhowdahay inuu bannaanka ku daadiyo si aynan u uuraysanin marar kalena waxaa ka keenayso waaba addoontiisa wuxuu diidayaa addoontan haddii uu yacni biyaha kusii daayo oo ay uur yeelato ay wax u dhasho maxay noqone um walad um walad hadday noqoto ma iibi karo halkaas i jooge beeceeda yaa ka xirmaayo ayb nicid ay taas nacayaanna waa u samey jireen casliga mararka qaarna casliga waxaa loo sameeyaa ilmuhu inaynan cunuga nuugmadiisa inay u taam noqoto haddii naagta marka iyadoo nuujinayso ay uur yeelato ilmahaasi caanaha ay nuugayaan waa ma fiicna ayb taasay diidayaan marka naagtan marka ilmaha in ilmaha inay u nuugaanu rabaa uur inay yeelato ma rabo waa ka bixinaa marka banaanku marka shahwadii ku daadina asbaabahaas baa marka casliga loo sameeya asbaabo kalea jiri karaano mararka qaar de qofku wuxuu isdhihi karaa ibnu xajarna uu sheegay war ilmo badan tarbiyadood iyo mas-uuliyadood iyo armaadan tabarba u haynin awooddaadaba amaysan ahayn saas darteedna waa loo sameeyaa waxaa kaloo loo samey karaa caafimaad dartiis haddii naagta uur markay yeelataba laga baqaayo inay wax noqoto caafimaad ahaanna waa loo samey karaa adu marka casligu waxyaabahaas a loo sameeya qaala xadaanaa musadadu huwa bnu musarhad qaala abr xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan can ibni jurayji can caطaa can jaabirin qaal kunaa naczilu calىa cahdi rasuuli اlahi sal l slam waqtigii nebiga casli ayaan samey jirnay qaala xadaanaa marka waa samey jirnay waqtigii nebiga maxay tahay waa bannaan yahay ay rabaan inay dhahaan lanna hadday aduu yahay wax mamnuuc ah nabigaa naga celin lahaa oo hasamaynina ayuuna dhehi lahaa qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaanaa sufyaan qaala qaala camrun ahbaranii caطaa'un annahu samica jaabiran radia allahu canhu yaquul kunaa naczilu wاlqur'aanu yanzil casli ayaan samay jirnay oo naagaha bannaankan aan ku daadi jirnay shahwada wاlqur'aanu yanzil iyadoo qur-aanku uu soo degaayo cibaaradan marka waxay ku tuseen haddii qur-aankiio soo degaaya aan samey jirnay shay xaaraama haddii uu yahay qur-aankaa naga reebi lahaa qur-aankiina nagama reebin sidaasna waxaa ka istimbaaday sufyaanu bnu cuyayna ayaa ka istinbaadayoo waxa uu yidhi low kaana xaraama lanazla fiihi riwaayada muslimna kunaa naczilu wاlqur'aanu yanzil qaala sufyaan low kaana shayئa yunhaa canhu lanahaanaa canhu اlqur'aan saasuu yidhi meeshaan marka camr bnu dinaar fiiri sanadka feeri camr bnu dinaar wuxuu aada uga wariyaa jaabir bnu cabdillaahi laakiin maanta waa degey oo camr bnu dinaar caaa u ka warinaa caaana jaabir u kasii warinaa sheekhiisii jaabir bnu cabdillaahi ahaa maanta waasidou uga warinaa toos ugama warinayo marka laakiin inta badan waa badan tahay inta ayna soo martay camr bnu dinaar can jaabirin hadda camr bnu dinaar iyo jaabir caaa u dhaxeeya waa sanad marka xoogaa nusuul ou ku jiro cumdaha waa isku xira ayb xadiidkan marku sheegay kunaa naczilu wاlqur'aanu yanzil markaasuu yidhi low kaana shayئa yunhaa canhu lanahaana canhu اlqur'aan qeybtaas dambe xadiidkiiu ku dhex daray xadiidkan hadda kuma jirteed qeybtan dambe waa min kalaami sufyaan waa mudraj halkaanu ku sheegay wawhama kalaamu saaxibi اlcumda cabdulgani waay waman tabicahu ana hadihi ziyaadaةa min nafsi اlxadiid faadrajaha walaysa اlamru kadalika fainii tatabactuhu fainii tatabactuhu min almasaaniidi ayaan ka raac raacay fawajadtu أkhara ruwaatihi can sufyaan laa yadkuruuna hadihi ziyaada maba sheegayaan ibnu daqiiqilciidna waxaas cumdaha ku dhacay ayuu isagana ku sharxay ayb ixkaamulaxkaamka ayb qisadan marka waxaa laga qaadanayaa saxaabigu hadduu yihaha kunaa nafcalu fi zamani الnabiy sal ll ly slam inay tahay xukmu rafci la siinayo ayb qur-aanka soo degistiisa marka uu leeyahayna waxaa isku mid yihiin xadiidkan ibnu cumar tii aan soo marnay kunaa nataqi اlkalaama walinbisaada ilaa nisaa'ina waxaan ka dhowrsan jirnay naagaheenna inaan aad ugu furfurnaano oo aad ula sheekaysanno oon u sheekayno ayaan ka dheeraa ka dhowrsan jirnay haybatan an yanzila fiina shay-un calaa cahdi الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam cabsi aan ka baqayno in qur-aan iyo wax ay nebiga kusoo degaan oo annaga warkeenna ku saabsan falamaa maata nabiyu sal l l slam markuu nebigu dhintay takalamnaa wambasadnaa waayadaan isu furfurnay markaas soo ma fahmin marka wuxuu leeyahay wixii waktigii qur-aanka uu soo degaayey wixii jiray oo diin calaaqa la leh haddii qur-aanka uusan joojinin ounan reebin waa inay iska bannaan yihiin ama nebiga sal l slam qال xdثnا عن cمr عن cطاء عن jاaبr qال kuna نعزل عlى cهد رasuل الlh صلى اه عل sلم والqرآن ينزل qال xdثnا cبدالله بن محمد بن أسmاء qال xdثnا jwayryة whuw jwayryة بن أsmاء ayb jwayryة بن أsmاء magaciisa iyo magaca aabihiis waa laba magac oo nimeed naaguhuna ay leeyihiin jwayriya naagna waa la dhahaa asmاء naagna waa la dhahaa soo ma isaga hadda ninkan iyo aabihiisba isna juwayriya la yidhaha aabihiisna asmaa baa la yidhaha ayb can malik bni anas can الzuhriyi can ibni muxayriz can abi saciidin اlkhudriyi qaal asabnaa sabyan xabiis ayaan qabanay oon asiibnay fakunaa naczilu waa kasii waa ka casli baan ka samay jirnay fasa'alnaa rasuula اllahi sal l slam nabigaan su-aalnay faqaala wainakum latafcaluun oo ma samaynaysaan idinku sidaas qaalaha alaaan saddex buu yidhi jeer maa min nasamatin naf ma jirto kaa'inatin jirayso oo ahaanayso ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha ilaa hiya kaa'inatun waa un ahaanaysaa yani casligii waa bannaan yahay laakiin lama rabo inaad aaminto qof ilaahay abuuri lahaa adiga inaad baajin karto oo aada casliga ku baajin karto ha u qaadanin sidaasna ayb marka casligu waa karaaho haddaad waxaas aaminsan tahay ood is leedahay wax alla ou khalqi lahaa ayaad adiga baajin kartaa waaba dembi taas nacam markaasoo kale waa mamnuucba ayib mid labaad waxay tahay ayb xadiidka marka saasuu tilmaamaya wuxuu leeyahay nafi ma jirto alla uu ugu talagala inuu abuuro ilaa alla waa un abuuraya adiga markaad istiraahda ka bixi baa laga yaabaa yacni qofka marka uu shahwadan daadiyo malaayiin xayawaan oo xayawaan malawi la yidhaahdo oo yacni yaa soconaya xayawaankaas malawiga mid ka mida ayaa gelayo raximka tegayo kaasaana ilaahay haddii ugxan diyaara ay jirto yaa ilmihii ay ka soo dhalanayaan mid ay tahay marka lama yaqaano malaayiintaas iska yaacayso mid ou noqonayo lama oga marka adiga waxaa laga yaabaa mid inuu kaa tegay intaad ka bixi islahayd wax inay marka meeshii ay ay tageen kii alla uu ugu talagalay inuu wax ku abuuro inuu yahayaa laga yaabaa maxaa celin kartaa marka adiga waxba ma celin kartid ayb markaa nebigu wuxuu leeyahay si kastood yeeshaan wax alla uu abuuri lahaa idinkuma baajin kartaan ayb selafku marka waa isku khilaafeen casligaas ma banaanaanshihiisa iyo waxay isku waafaqeen marka ugu horeyso naagta xorta ah oo adiga aada qabto in aadan ka samay karin casli ilaa iyada idinkeeda maahani waa inay iyada ogoshahay markaad rabto inaad casli samayso inay iyada ogolaato lan iyada laftirkeeda jimaaca taladud iyo macaansi ayaa ugu sugan ayb soo ma garanin marka naagta hadday xor tahay waa in iyada ay idinto lanna min aq jimaacu waa min xaqiha jimaac muxuu taraa marka haddaynan shahwo uusa lahayn midda addoonta ah laakiin idin iyo looma baahna iyada macaanidaasaa marka uu tilmaamay warka marka laysu keekeeno xadiid muslim oo wariyey baa jiro dhahayo dalika alwa'du اlkhafiyu casligu waa nolol duugid qarsoon xadiidka waxaa laga fahmaya inuu karaaha yahay kan bannaynayana jawaaz kan marka waxaa lagu xambaarayaa naag inaad casli ka samayso xor ah oo kale biduuni idnihaa iyo yaa lagu xambaarayaa midkan iyo waxyaabahaas ayb mas'alaa laga qaadanaa buu yihi marka ibnu xajar casliga muhim ah wuxuu yihi wayuntazacu min xukmi اlcasli casliga xukunkiisa waxaa laga soo istimbaadayaa oo laga soo qaadanayaa xukmu mucaalajati اlmar'ati isqaaطa الnudfati qabla nafki الruux naagta inay ilmaha iska soo riddo inta aan ruuxda lagu afuufin ka hor yani mani meesha ku jirta waaye cad yaroo markaas yacnii dhiig ah ayay joogtaa weli ruux laguma afuufin waxa uurkaas ku jiro ma soo xaaqi kartaa marayb da iyadoo aan weli ruux aan yeelanin baa laga hadlaa ogow casliga ayaa laga qaad ayaa laga xukunkan casliga kaasaa laga soo siibanayaa faman qaala bilmanci culammada qofkii yidhi ma bannaana hunaaka meeshaas kusoo yidhi casliga fa fii haadihi owlaa midaanaa kasii daran waman qaala biاljawaazi casligu waa bannaan yahay qofkii ku tegayna yumkinu an yaltaxiqa bihi haada tan inuu haleeshiiyana waa laga yaabaa ayb wayumkinu an yufaraqa in la kala duwana waa dhici kartaa oo casliga iyo ilmahan yacni nudfadan manida raximka ku jirta lasoo xaaqo in la kala bedelo la kala duwo waa laga yaabaayo biannahu ashaddu midkan inuu daran yahay lianna alcasla lam yaqac fiihi tacaadi sabab casligu sabab laysma siinin wa mucaalajatu saqdi iska soo xaaqidda ama iska soo rididdana taqacu bacda tacaadi sabab markii asbaabta laysa siiyey oo asbaabtii ay guntantay oo raximkii ay wax galeen oo ninkii naagtii asbaabtii raximka ay wax ku galayeen markay la imaadeen kadib ayay shaqo kala qabanayeen xoogaa marka dhinacaba ku kala duwan yihiin ayb meeshaas marka ma arkaysaa haddii laakiin ruux la afuufo oo ilmuhu ay dhaqaaq iyo gaaraan lasoo tuuro waa qof baad dishay marka naf abuuran baad dilaysaa taas maya ma banaano midaas iyada dadadka qaarkood marka ilmihii waa loo sheegaa waxaa laleeyahay cunugaan intaasoo wiigow jiraa hadda waa abuuran yahay waa nool yahay laakiin wuxuu soo baxaa isaga oo handcab ah handkab waxaa la yidhaha ilmaha oo oo yacni mucawaqa ah oo oo si kale ku dhasho ilmaha jirada ku dhasho aadka u daran cunugan saasuu noqonaa ayaa la leeyahay markaasay dadka hadda haddaan ilaahay laga baqaynin intuu idhibi lahay haddaba ha lasoo xaaqo waa la xaaqa ma banaana taas oo kale ayb mararka qaarkood naagta liajli ninkeeda oo ay nacab tahay ama nin ku xun ama nin ay diidan tahay dartiis oo ay uur u yeelatay yaa laga yaaba inay isaga soo tuurto waxa ugu daran weyna allana uu leeyahay walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihina in kunna yu'mina biاllahi walyowmi اlaakhir naagihii marka waxa calooshooda ku abuurmo ayagaa u aamin ah marka inay waa iga soo dhaceen ilmaha adig ma ogid laakiin iyada waxaa laga yaabaa inay kas iyo qasad u samaysay waa khatar taasi horay iyo gadaalba markii la abuuray ilmaha iyo ka hor iyo kadib xataa ma banaana iyo ka hor ka hor leanna maxaa yeele ilmahan ninkii ilmuhu inuu rab waa ninkii haddii uu isagu rabo ilmaha maaha naagtu inay iyada iska tasarufto sida ninkuba naagta inuu idinkeeda la-aantiis casli inuu u sameeyo loo diiday naagtaa kasii daran marka naaguhu marka waxyaabahaas ayb haddii nidaam iyo qadaa sharciga oo jirana ee dadku ay ka cabsanayaan maxkamada sharciga hadday jiraanna de waxaas dhaktarkii sameeyana waxaa laga qaadi lahay laysanka uu ku shaqaysto waana la xiri lahay waana la ganaaxi lahay laakiin yaa isu joogo meeshaan dadkii haddaad tiraa xataa waxaas ka hadal maagto waxaa lagu leeyahy war adiga midaan mid waa la abuuray lama abuurin ayaa ka hadlaya suuqaanaaba dadka lagu laayaa baa lagu leeyahay kuwaan la laaynayo soo ma aragtid war kuwaan la laaynayo iyo kuwaan caloosha lagu dilaayo waa isku mid ayb hay maxaa adigay ku kala bedeleysaa ayb marka masaa-il khatar ah waa nacam gaalada wadamada qaarkood mamnuuc waayo in la sameeyo abortion waxaan iska soo xaaqidda ilmaha lasoo xaaqaayo mamnuuc waayo mana samay karo qofka xataa takhtarka waa iyagoo gaala a bay saas yihiin fiirina meeshan laakiin qofkii boqol dollar la siiyaba waa hore usoo daldala waa soo xaaqa jinaayada uu geysanayo ma dareemayo waxyaabahaas marka qolo walba haddii marka aynan lahayn qiyam iyo maxkamado ayna lahayn waa dhibaato bani aadamku maxkamad la-aan inuu iska socdo ma fiicno ama wadaad ha ahaado ama nin dhakhtara ha ahaado ama ganacsada ha noqdo waa inay maxkamad sharci ah oo sharci ilaahay cadaalad u ah waa inay jirto oon laga baqaayo mas'alo taas waay marka nacam marka iyaga hadday heshiis ku yihiin inta aan naf lagu abuurin ma iska soo ridi karaan nudfadaas iyo aan la abuurin weli qad waqad khilaaf baa ku jira ayb laakiin haddii ruuxda lagu afuufo maya mas'alo kale haddana keena ibnu xajar wuxuu yidhi wayaltaxiqu bihadihi اlmas'alati mas'aladan waxaa haleelayo tacaaqi اlmar'ati maa yaqdacu اlxabala min aslihi naagta inay qaadato wax uurka joojinayo inay minka xirto kaniini inay isticmaasho uurka joojinayo waaan wax hadda un bilowday maaha wax jiri jire weligiis dhakhtar waa jiray weligeedna daawooyinkan un waa un tadawurayeen maahane fakerkan waawaa wax jirow ahaa min aslihi waqad aftaa bacdu mutaahiri ashaaficiyati bilmanci culamada shaaficiyada qaarkood waxay jawaabeen inaynan bannaanayn arrintaas wa huwa mushkilun calaa qowlihim biibaaxati اlcasli muطlaqan laakiin iyagana waxaa mushkila shaaficiyadu waxay qabaan casligu muطlaqan inuu bannaan yahay naag xora iyo keyrkeedba hadday casligii banneeyeen isagaba waa sabab soomaha oo fii manci lxamli ah naagti iyadana inay sabab fii manci lxamli ay samayso maxay u diidayaan ishkaala meeshaas imaan kale jawaab u baahan yacni ishkaal in laga jawaabo u baahan waaye ayb labadaas meel marka xaggaasu marka saas u yiri qala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllah baabu اlqurcati bayna الnisaaءi ida araada safaran baabu bayaani xukmi اlqurcati qorituurka xukunkiisa caddayntiisiiba uu baab yahay beyna الnisaa'i naagaha loo qori tuuray idaa araada safaran hadduu safar doono qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibnu ayman qaala xadaanii ibnu abi mulaykata can اlqaasim can caaishata alqaasim ibn mxamed ibn abi bakr can caaishata ana اnabiya salى اllahu alayh wali wasalama kaana idaa araada safaran haddii uu safar doono aqraca waa u qori tuuraya beyna nisaa'ihi naagihiisa fadaarat ilqurcatu licaaishata waxafsata qorituurkiibaa caaisha iyo xafse usoo baxay wa kaana nabiyu sal l slama nebigu wuxuu ahaa idaa kaana bileyli habeen haddii la gaaro saara maca caaishata caaisha ayuu la socon jiray yataxadau isagoo la sheekaysanayo haddii marka caaisha iyo xafse labaduba ay wada joogaan say ku dhacday marka inuu mid keliya habeenkii uu la sheekaysto waxay leeyihiin shayga ayb shayga muctabarka ah ee la fiirinayo waxay tahay lianna cimaada alqasmi alleylu fi lxadar tooka tookaysiga marka la fiirinayo habe qofku markuu gurigiisa joogo asal waxaa ah habeenka meesha la fiirinayo waa habeenka wa amaa fi safari ninku marka uu safar ku jiro laakiin facimaadu اlqasmi fiihi annusuul ninka markuu habeen gurigiisa degan yahay oo uu safar uunan ahayn tookada xaggee laga fiiriyaa habeenka waa inuu habeenkaas la baryin ounan la seexanin ilaa midda tookada leh ma ahan safar marka lagu jirana habeen maa la fiirinaa maya waxaa la fiirinaa nusuulka degidda ninka musaafirka waa degaa soo maaha sida u socdo meeluu degayaa acbaaru nasanayaa degitaankaa tookada noqonaya markaasna degidda way tookada ee mudlaq habeenkaa mudlaq u ah ma la dhahaayo saa darteed hadda nebiga degidda waa u kala qaybinayay ayb habeenka laakiin socodka cidduu doonu la sheekaysana bacdu ahlilcilmina waxay dhaheen waxaaba laga qaadanaa xadiidkan nebiga tooka qasmigu waajib inuunan ku ahayn waana mas'alo hadalkeeda marar badan aan sheegnay wa kaana الnabiyu sal ا slama idaa kaana bileyli haddii uu joogo saara maca caaishata ayuu la soconaya yataxadau faqaalat xafsatu waxay tidhi alaa tarkabiina leylata baciirii caaw ratigayga ma koraysaa wa arkabu baciiraka ana ratigaaga ayaan koraya tanduriina wa anduru waad fiirinaysaa ana waa fiirina faqaalat balaa caaisha waxay tihi haye farakibad way fuushay xafsa ratigii caaisha ayay fuushay fa jaa nabiyu sal l slm nabigaa yimid ilaa jamali caaishata caaisha ratigeedii agtiisa ayuu yimid wa calayhi xafsatu iyadoo xafse ay fuusho fasallama calayha waa salaamay uma saara waa socday nebigu waa la socday xataa nazaluu ilaa ay degeen waftaqadathu caaishatu caaisha nebigii waa weysay falamaa nazaluu markay degeen jacalat rijlayhaa caaisha labadeeda lug waxay yeeshay oy kor saartay bayna alidkhiri geedka idkhirka layraa ee cawska ah ayay dhexgelisay lugaheedii meel caws badan wa taquulu waxay dhahaysay rabbi sallid calaya caqraban dibqallooc igu sallad aw xayatan ama abeeso taldaqunii iqaniinto yacni anaa iska ba-ay waay macnaheedu ayb hadda wax kale kama hoodo walaa astadiicu ma awoodayo an aquula lahu shay-an inaan waxba ku idhaahdo lianna iyadaas ka siisay hadda marka iyada ogolaashaheeda ayay sidaan ku timid marka iyada leha is eedo wa marka ayb ayb baabu lmar'ati tahabu yowmaha min zawjiha libaratiha wa kayfa yaqsimu dalika haweenayda maalinteeda hibaynayso min zawjihaa ninkeeda xaggiisa lidaratihaa qeybta ay ninkeeda ku lahayd min zawjihaadan yowmka yaa isaga tacalluqaysaa de yowm isagaaba tacalluq u baahane ee wixii uu yowmku ku tacalluqayay tanna ku tacalluqaya unba say noqone marka baabulmar'ati haweenayda tahabu hibaynayso yowmahaa maalinkeeda yacni hibaynayso min zawjihaa ay ku lahayd min zawjihaa ninkeeda ay ku lahayd maalintaas nacam marka yoomka unbaa laysaga celinayay yoomkuna hadda tahabu bay ku taayuu ku tacalluqay min zawjihaada waxaa la diidayaa in tahawi lagu tacallujiyo macnaha fasaada markaas almarat baabu lmar'ati tahabu hibeynaysa yowmahaa maalinkeeda min zawjihaa ninkeeda xaggiisa ka hibeynayso macnaha saa lagama wada nacam min zawjihaa maalinta ay ninkeeda ku leedahay way nacam oo tookada u ah lidaratihaana u hibeynayso jaari majruurkan dambaa tahabu ku tacalluqayo lidaratihaa ninkeedana yani daradeeda u hibeynayso midda lala qabo wakayfa yaqsimu dalika sidee u qaybinayaa ninka laba xaalad waa naagtu hadday iyada hibayso oo ay tiraa maalinkii aniga aan kugulaa tookada hiblaaye aan siiyey ayb hiblaayadii baa marka qaadanayso haddii marka hiblaaye aan siiyey ay dhahdo ninkuna afar naag qabo oo labadaanna awal aynan isku xigin ma soo rari karaa marka si uu laba maalmood midaan uu isugu xijiyo maalinteedii iyo maalintii la siiyey warbaa khilaaf baa ku jira ayb haddii ay tiraa aniga maalintii aan habeenkii aan kugu lahaa adaan kuu hibeeyey meeshuu doonuu dhigi karaa marka naagtii uu doonuu siin karaa hadduu doonana ayaga dhan bau u qaqaybin karaa habeenkaas oo marba mid ayuu ugu darayaa marka sidii la yeelo qال xdثnا mالك بن إسماعيل qال xdثnا زhير عن هiشhام عن أbيه عن cائشhaةa أنa سwdة بنت زمcة wahabt yowmahaa maalinkeeday hibaysay لcaaئiشhaةa ayay u hibaysay وakaana النabiyu slى الlaهu عalيه alي وasلم yaqsimu لcaaئiشhaةa ayuu u qeybin jiray bywmiha iyo وyowmi sawdة maalinteeda iyo maalintii sawda ayb baab اlcadl byn النsاء cadli falki xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay bayna annisaa'i naagaha loo cadaalad falo walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum falaa tamiiluu kula almayl ilaa qowlihi waasican xakiimaa tarjamadii aayaddu say isu mudaabaqaynaya waa waadix cadaaladda la ilaaqay oo xadiidka tarjamada lagu ilaaqay aayadda ayaa qeyday oo waa kee waa cadaaladda isaga uu awoodi kara laakiin midda uunan awoodi karin ee jacaylkiisa iyo qalbiga yacni u iilashada xagga qalbiga iyo middaas isaga ma kontarooli karo naagaha isku mid maaha qalbigiisu miduu la jiraa yacni taasoo kale marka inuu cadaalad ka sameeyo de waa waxaanba uunan awoodi karin aayaddu marka waxay tiri marka ma awoodi kartaan inaad naagaha u cadaalad fashaan waa midda qalbiga maragga qalbiga iyo maylka ayb midii kale waa lays amray ayb falaa tamiiluu kula almayl fatadaruuha kalmucallaqa baabu idaa tazawaja albikra cala اhayib ayb ninka haddii uu gabar guursado cala hayibi garoob korkeeda yacni isagoo naaga qabo ayuu gabar soo guursaday maxay leedahay qaala xadaثanaa musadadu qaala xadaثanaa bishrun qaala xadaثanaa khaalidu can abi qilaabata can anas radia allaahu canhu walow shi'tu an aquula haddaan doonana waxaan dhihi lahaa yani qaala anas wuxuu yihi qaala nabiyu sal l slam sidaasaan dhihi lahaa walow shi'tu waxa dhahaya waa abu qilaaba khaalid ayaa dhahayana waa la yidhi ayb walow shi'tu an aquula qaala nabiyu sal l slam ayuu yidhi anas yani qalad ma aanan sheegino waa dhihi karaa walaakin qaala laakiin ereygii ou isticmaalay anas wuxuu ahaa assunnatu sunnada idaa tasawaja albikra ninka hadduu gabar guursado aqaama cindahaa sabcan toddoba habeen toddoba habeen ayuu agteeda joogayaa wa idaa tasawaja tayiba hadduu garoob soo guursadana naag garoob ah aqaama cindahaa halaaan saddex habeen ayuu agteeda joogayaa kadib ayuu qeybta bilaabayaa assunnatu saxaabigu hadduu yihaha marka nebigaa yidhi bay la mid tahay waana midda abuqilaaba uu ishaarayo ayb baabun idaa tasawaja tayiba cala albikri tayib ayuu soo guursaday gabar korkeeda qaala xadaanaa yuusuf ibnu raashid qaala xadaanaa abu usaamata abu xamaad ibnu usaama can sufyaana qaala xadaanaa ayubu wakhaalidu can abi qilaabata can anasi qaal min aلsunnati ida taزawaja rajulu اlbikra sunnada waxaa ka mid ah ninku haddii uu gabarh guursado cala hayibi korkeeda uu ku guursado aqaama cindahaa sabcan waqasama waana u qaybinaa kadib waidaa tasawaja ahayiba cala albikri aqaama cindahaa alaaan saddex habeen ayuu ogteeda ku nagaanayaa uma qasama waa u qaybinayaa xadiidka marka tarjamada iyo xadiidku mudaabaqadooda waa iska waadix ayb marka xaq ay naagta leedahay waa toddobadaas maalin bikradaale midanna ayibadana waxay leedahay saddex ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man daafa qofkii waafay calaa nisaa'ihi naagihiisa fii quslin waaxidin hal qubays kulligood buu jimaacay hal maruuna qubaystay qaala xadaanaa cabdulaclaa cabdulأclى bnu xamaadi qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa saciidu huwa bnu abi caruuba can qataadaةa ana anasa bna maliki xadaahum ana nabiy اllahi sal ly slama kaana yaطuufu calىa nisaa'ihi naagihiisa ayuu ku dawaafi jiray ou yacni jimaaci jiray fi اleylati اlwaaxidati halka habeen walahu ywmaidin tiscu niswatin sagaal naag ayuu lahaa nebiga maalinkaas awoodiisa nebiga rujuuladiisana waa dhammaystirnayd ayb waana soo marnay xadiidkan ayb baabu dukuuli الrajuli calىa nisaa'ihi fi اlyowm maalinta dhexdeeda ninku inuu naagihiisa u gelgeli karo habeenkii midda tookadeeda uu leeyahay ayuu u tegayaa maalinkii laakiin waa soo booqan karaa naagihiisa qaala xadaanaa farwatu huwa bnu abi اlmaqra qala xadaanaa caliy bnu musir can hishaami can abiihi can caaishata radia allahu canha kaana rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa ida insarafa min alcasri casirka hadduu ka gadoomo dakhala calaa nisaa'ihi naagihiisa ayuu u galaayey fayadnuu min daahunna min ixdaahunna midood ayuu u dhowaanayey fadakhala calaa xafsata ayuu u galay faاxtabasa akara maa kaana yaxtabis waa ku daahay intuu ku daahi jiray in ka badan baabu ida اstadana rajulu nisaahu fi an yumarada fii beyti bacdihina faadinna lahu wuxuu u baab yahay ninku hadduu naagihiisa ka fasax qaato in lagu jirisiiyo oo intuu jiran yahay lagu baxnaaniyo uu joogo qaarkood guryahooda faadinna lahu ayna u idmaan markaas qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii sulaymaan bnu bilaal qaala hishaam bnu curwata akhbaranii qaala hishaam bnu curwata waxa uu yidhi ahbaranii abi can caaishaةa radia allahu canha ana rasuula اllahi sal ly slama kaana yas'alu fii maradihi aladii maata fiihi jiradii uu ku dhintay dhexdeeda wuxuu ahaa inuu su-aalayey ayna ana hadan ayna ana hadan yuriidu yowma caaishata ayuu ujeedaa faadinna lahu aswaajuhu xaasaskiisii way u idmeen yakuunu xaysu shaaa meeshuu doono inuu ahaado fakaana fii beyti caaishata ayuu ahaa xataa maata cindahaa ilaa agteeda uu ku dhintay qaalat caaishatu famaata fi lyowmi aladii kaana yaduuru calaya fiihi maalintii aniga uu igu soo wareegaya tookadayda ayuu ku dhintay fii beytii gurigayga faqabadahu allaahu alla wou oofsaday waina ra'sahu la bayna naxrii wa saxrii wakhaala dariiquhu riiqii candhuuftayda candhuuftiisay dheehday waa soo marnay xadiidkan say ku dheehday candhuuftiisa candhuufteeda qisadii cadayga baabu xubi الrajuli bacda nisaa'ihi afdala min bacdin yacnii ninka jacaylkiisa naagihiisa qaarkood ou jecel yahay afdala min bacdin qaarka kale ka badan yacnii qaarkood inuu aada u jeclaado maxay dhibaysaa waxba qaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi wahuwa اluweysiyu qaala xadaanaa sulaymaanu can yaxyaa can cubayd bni xunayn أنه سمع بن عباس عن عمر رضي الله عنهم دخل على xفسة xفs u galay فqاaل yا بنية gabadhayday lاa يغuرنki hadiه tani yaynan ku kadinin اlatيi أعjaبahaa xusنhaa wanaageeda ou cajabiyey ayb midan wanaageedu ou cajab geliyey yaynan ku dagin oo ah ku kadsoomin xب رasuuلi الlahi صلى اه sلم إyaaha nebiga jacaylka uu iyada jecel yahay ou cajabiyey yuriidu caaishata buu u jeedaa faqasastu calaa rasuuli illahi sal ly slam nebigaan uga qiseeyey buu yidhi cumar arrinkaa fatabasama waa dhoolacdii casharkii shalay ku jirta ayb marka inuu caaisho aada u jeclaay ayay tusaysaa xadiidku uu tusaya wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed